kulanti wanaagsan idilkiinba madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa dadaal u galay inuu dejiyo xaalad ka dhex halcuusantay faransiiska iyo morocco oo ku saabsan gargaar kadib dhulgariirkii halista ahaa ee dalkaasi ka dhacay guud ahaan wadamadii faransiisku gumaysan jiray ee afrika oo ay muslimiin u badnaayeen baris waa ay isnaceen xidhiirkooduna ma wanaagsana waa maxay sababta gumaysigii faransiiska iyo wadamadii uu gumaysan jiray ismaandhaafka weyne uu u dhex yaalaa ma la odhan karaa wadamada kale ee galbeedku way ka ilka qaboobayeen baris barnaamijkeenna ayaynu ku eegeynaa dhegaystayaal jimco wanaagsan idilkiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka waxaan ahay cabdixaafid iyada oo la marayo maalintii toddobaad markii dhulgariirku ku dhuftay dalka morocco ayay u muuqataa inay adag tahay in la helo dad dhaawac ah dowladda morocco ayaa sheegtay inay ka aqbaleen wadamada britain spain qatar iyo imaaraadka inay kala qayb qaataan howlaha gargaarka iyo badbaadinta laakiin ay ka diideen gargaar wadamo faransiisku u ka mid yahay madaxweynaha faransiiska markii uu joogay kulankii wadamada g labaatan ayuu sheegay inay qabteen wixii ay qaban karayeen marka ugu horeysa ee laga dalbado gargaarna ay islamarkiiba diri doonaan guud ahaan haddii aynu eegno waa maxay sababta ay faransiiska iyo dalalkii uu gumaysan jiray ee afrika aanay isugu salbanaanayn su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed caalin oo ah falanqeeyo degan magaalada helsikni ee dalka finland marka hore khilaafka hadda dhex yaala ama isseegiddan isseegeen dalalku faransiisku qaaradda afrika gumaysan intooda badan afar y toban dal baa layihahdaa haddana isku banaanbaxyaa ka socdo dalalkii inqilaabku ka dhacaya ama burkina fais ha noqoto ama niger ha noqoto ama jad ha noqoto ama mali ha noqoto ama gabon ha noqoto waxaa cabsi laga qabaa senegal baa laga qaba in isbedel ka dhaco waxaa laga qabaa cabsi wala cameroon baa laga qabaa marka dhaqanka faransiiska lala dagaalamaya oo waxay leeyihiin adduunkii wuxuu u guuray inuu dal kasta madax bannaan yahay xiriir baan jeena la yeelan karnaa ruushkaan la yeelanaynaa maraykan baan la yeelanaynaa carabtaan la yeelanaynaa iiraan baan la yeelanaynaa turkigaan la yeelanaynaa marka hadda faransiisku dee wuxuu gacanta ku hayay central bank dal kasta lacagta franka la yihahda jabuuti france frank burkina faso frank mali frank marka dalalkaasoo dhan systemka faransiiska ku jiran wax faransiis layihahdo shirka qaaradda africa dalalka af faransiis ku hadla dhici jiray oo mataqaligii faransiisku waday institutionado faransiiska lagu qoraa jaamacadaha faransiiska lagu qoraa marta hadda iska horimaad dhaqan baa socda oo dalalkan dhalinyaradan dhalatay ama sagaashankii ama labadii kun ama sideetankii lama socdaan markaa wixii abaashood ama awoyaashood ee faransiiska isla ogaayeen marka hadda inay ka guuraan bay rabaan marka taasaa keenaysa faransiiskuna uma diyaargaroobin inay maalin iman doonto ay bulshadan colaada ku dhacday dagaalka sokay ku dhacay shaqala-aantu ku dhacday ay ka hor iman doonto marka khilaafka hadda dhex yaal waxa weeye waa khilaafka dhaqanka faransiiska luqadda faransiiska in laga xoro waan rabaa oo sidii ruwando ayay dalalkan example fiican usoo qaataan sidii ruwando ee wadada saxda ugu dhacday waxay ahayd dal belgium gumaysan jirtay dagaal sokeeye dhacmaray haddana af faransiiska systemkii faransiiska ka guurtay system waxay u guurtay ay ku madax bannaan tahay oo dadku qofkii raba faransiisku ku hadlaa qofkii raba ingiriisku ku hadlaa dhinaca kale faransiiska miyaa uu ka gumaysi xumaa wadamada reer galbeedka oo meelo badan oo adduunka gumaysan jiray waa kan mar kale maxamed dalalkii africa gumaysanaya waxaa layihahdaa eighteen eighty four baa layihahda heshiiskii barlin ama axdigii ay ku gaareen dalalka yurub si ay qaaradda africa u qabaysteen dalalka layihahda oor tobanka wadan ee faransiisku gumaysto waa dalalka ugu badan ee xasuuqa ugu badan ka dhacay ama wuxuu u sameeyey madaxweynihii congo mabutu sekseko ama madaxweyneyaashii mataqaana chad ama muxuu ahaa mali ama togo ama senegal ama central africa marka dictatara adag iyo boolice governor adag oo mataqaana waxaa layahay jandamari layahdo ciidamo booliis oo adag oo dadka ciqaaba aqoon-yahanada ciqaaba marka marka ingiriiska loo fiirsho bortugiiska loo fiirsho dalalka kale loo fiirsho qaaradda africa dalalku faransiis gumaystay shacabkooda ciqaab badan baa jirta oo ana dowladda faransiisku aanay ka hadlin marka taasaa keentay inuu faransiisku ahaado gumaysi aad mataqaana uga liita gumaysiyada kale oo ilaa dadkii la dagaalami jiray si xun buu ula dagaalami jiray oo mataqaana wuu sumeyn jiray xabsiyo adag buu gelin jiray oo waad garan kartaa wixii uu ku sameeyey raggii jabuuti kula dagaalamay taarikhdu ay qorayso marka siliga uu ku xiri jiray ciqaabta uu ku samayn jiray faransiisku waa gumaysi adag buu ahaa niger malawi burkina faso oo ku yaalla galbeedka iyo dalal kale oo ay ka mid yihiin algeria iyo morocco oo waqooyiga ah badiba waddamada africa intii uu faransiiska gumaysan jiray waa ay kala dhaqaaqeen wax badanna iskuma qabaan intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cawal ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinaya taniya inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan